bsmi illaahi اraxmani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii almanduumat albayquuniya lilimaami albayquuniy cumar bnu futuux raximahu اllahu tacaala qaala annaadimu raximahu اllah wakulu maa lam ytasil bxaali isnaaduhu munqaطicu lawsaali wاlmcdل الsاaqط minhu اثناni wma atىa mudlسa nawcaani alأwl الإsqاaط للshaykhi waan ynqla miman fوqahu bcanwأn wالthani laa yusqiطhu lakin yaصif أwصاafahu bma bihi laa yncarif wakulu maa xadiid dhammaantiis xadiid kasto lam ytaصil aan xiriirin bxaalin sina aan ku xiriirin isnaaduhu isnaadkiisu ounan sina ku xiriirin munqaicu lawsaali huwa isagu munqaicu lawsaali xubnihiisu mid ay go-an yihiin weyaan waa munqaic buu ka wadaa wa kullu maa shay dhammaantiis lam yatasil aanu xiriirsamin isnaaduhu isnaadkiisu ousan xiriirsamin bixaalin yacni biayi daliilin daliilna ounan ku xiriirsamin iyo si kastoo wax loo baxfiyo sina aanu ku xiriirsamin isnaadkiisu munqadicu lawsaali huwa kaasi munqadicu lawsaali waay mid xubnihiisu ay go-an yihiin waay waa mid darfa go-an waay oo xubno go-an ayb sheekhu marka halkan naadimku wuxuu uga hadlaa isdilaaxa la yiraahdo almunqaic culummadu markay yiraahdaan haadaa xadiidun munqaicun maxay kala jeedaan munqaica wuxuu leeyahay waxay kala jeedaan munqaica xadiidka isnaadkiisu sina uusan ku xiriirin ayaa munqadic la yiraha buu ku yiri tacriifka naadimku saas waay isnaad waa taqaanaa waa jaranjarada lagu gaaro xadiidka matniga lagu gaaro haddii dhaxda uu ka go-an yahay ama yacnii isnaadkiisu aanu xiriirsanayn xiriirkuna waa soo marnay itisaalu sanad waxaa la yidhaha waa in raawi kastaa qof kastoo wax werinayo weriye kastaa cidda uu ka werinayo inuu la waktiga iyo casriga inuu kulmiyey isla markaana ugu yaraan mar inay is arkeen mucaasara iyo mar un inay is arkeen inay isku wakti ahaayeen hal marna ugu yaraan ay is arkeen saasuu mutasil ku noqonaya sanadka marka haddii nin kastaa ninka uu ka werinayo sidaas uu yahay kakara ka kalena midka uu ka werinayo uu saa yahay ilaa laga gaaro nabiga sala alla ly salam xadiidkaas mutasil baa la dhahaa waa soo marnay halkan marka munqadica kaas cagsigiisa waayo waxaa weeyaan xadiidkii ayaan waxaan jirin raawiga xadiidka werinayo ayaan arday sheekhi sheekha uu ka werinayo mathalan casri ma isku casri ma aha isku waqti ma aha amaba waxaa weeyaan weligood isma arkin waa isku waqti laakiin weligood inayna is arkin baa la ogaaday kaasoo kale marka waxuu noqonayaa munqaic soo ma garan inqidaacu marka laba nooco u kala baxayaa inqidaac jeliyun wa inqidaacun khafiyun inqidaac iska muuqdo oo cid kasta u muuqan karo iyo inqidaac khafi oo qarsoon inqidaaca dadka u muuqan karo oo yacnii inqidaaca ama go-naanta sanadka ee cid walba u muuqan karto dalabatulcilmiga bilaawga xataa u muuqan karto waxaa weeyaan mathalan ninkan xadiidka werinayo cidda uu ka werinayo waxaa ogtahay inaysa isa soo gaarinba mathalan waxaad fiirisay kutubta taariikhda waxaa aragtay ninkani inuu dhashay sanadku markuu ahaa boqol hijiriyada mathalan ninka uu ka werinayana waxaa ogaatay inuu dhintay sagaashankii sanadku markuu ahaa marka sideebou ninkan uga maqlay ninkan maba soo gaarin wuxuu dhashay markuu kan dhintay ka noocaas oo kale waa nin mid iska jeli ah waay qofku waa u muuqan karaa cid walba u muuqan karaa kaasoo kale inqidaaca khafiga midka qarsoon waxaa weeyaan mathalan ninkaani labadaa nin isku wakti waa nool yihiin haddaad taariikhda isku fiiriso waa isa soo gaareen laakiin waxaa la ogaaday oo culummadu ay daalacdeen ama ay arkeen ninkan inuusan weligiis ninkan u imaanin lana kulmin una soo rixilaysanin mathalan midna wuxuu ku noolaa kasoo qaad baqhdaad ka kalena wuxuu ku noolaa mathalan shaam weligoodna isma arkin yacni waxaan ujeedaa midka wax werinayaa shaam ku noolaa kan laga werinayana baqhdaad buu ku noolaa kaasna weligiis baqhdaad kama bixin kanna weligiis shaam kama bixin saas baa la gartay inqidaac marka haddaa aragta ninkanoo ninkan ka werinayo waxaad garanaya in meeshaas wax ka go-an yihiin soo ma garan kaasoo kalena marka waxaa la yidhaha waa mid khafi oo qarsoon waay sababtoo ah ninku hadduu taariikhda isfiiriyo ma fahmi karo waxaa un fahmi karo qof idilaac leh oo yacni wax daalacday oo wax arkay dadka dhalashadooda iyo say u kala rixlaysteen iyo cilmiga say u kala layskaga kala gudbiyey iyo qof garanaya unbaa fahmi karo kaasoo kalena marka idan marka midka taariikhda lagu gartaana waa mid muuqdo kan aan taariikhda lagu garakar garan karinna waa mid qarsoon waay hadda marxaladan aad joogtid intaas bisba u baahan tahay inqidaaca waxoo kalowna oo u kala bixi karaa in sanadku hal meel uu ka go-an yahay bis inta kale ay toosan tahay waa inqidaac mararka qaar wuxuu noqon karaa in laba meel uu ka go-naado laba meel inuu ka go-naado laba meel oo kala duwan oo aan isku xigin in sanadku ay laba qof oo kale ka maqan tahay laba meel oo kala duwanna ay kaga kala maqan tahay saana waa ku yimaada suurooyinkiisu marka adu way badan yihiin calaa kulli xaal tacriifka marka inqidaaca ee ugu fiican waxaa weeyaan in la yiraahdo maa saqada maa saqada athnaa'a sanadihi raawin fa akhar sanadkiisa dhexdiisa waxa ay ka dhacaan xadiidku uu ka dhaco hal raawi iyo ka badan laysa cala atawaali laakiin aan isku xigin tacriifka ugu fiican kaas waa waa in la yidhaahdo maa saqada athnaa'a sanadihi sanadkiisa dhex xadiidka sanadka lagu warinayo dhexdiisa qofi uu ka maqan yahay iyo ka badan hal qof iyo wixii ka badan laakiin laysa cala atawaali laakiin iskuma xigaan hadday isku xigaan labada qof mathalan arday iyo sheekhiisii baa meesha ka maqan waa isku xigaan laba qof oo isku xigtaa ka maqan markaasoo kale waxaa la dhahayaa mucdal magac kaleu yeelanaya waana noo imaan doonaa insha allahu tacaala haddaba inqidaaca xadiidka munqadica xukunkiisu waa maxay waa daciif sababta shardigii waxaa la waayey itisaalu sanadaa la waayey xadiidka saxiixa iyo xadiidka xasanka ah maxaa loo shardin jirayna itisaalu sanad sanadku inuu xiriiraa loo shardin jiray inqidaacana waxaa weeyaan cagsul itisaal waay oo waxaa la waayey sanadkii itisaalkiisii baa la waayey xiriirkiisii marka sidaa daraaddeed xadiidkaasi maqbuul ma aha xadiidka haddii munqadic la yiraahdo waa daciif soo ma garan yaa marka sidee lagu garan karaa xadiidkan ciladaas sanadkani inuu sanad munqadic xadiidkan munqadic inuu yahay sidee lagu garan karaa siyaabo kala duwan baa lagu garan karaa siyaabaha lagu garan karaa waxaa kamid a taariikhda sida aan sheegnay waxaa ka mid a culimada caalim mudalic oo muxadith oo min aimati alcilal inuu sheego caalim oo aimada yani ama imaam oo aimada xadiidka inuu tilmaamo oo sanadkan waa munqadic inuu yiraahdo wa kullu maa shay dhammaantiis marka munqadica isdilaaxiisa waa kana culamada qaarkood siyaabo kale waa u isticmaalaan laakiin mawdiciisa hadda halkan ma aha wa kullu maa xadiid kasto xadiid dhammaantiis lam yatasil aan xiriir ounan xiriirsamin isnaaduhu isnaadkiisa bixaalin sina uusan ku xiriirsamin sina si kastoo loo baaro xadiidka sanadkiisa ounan xiriirsamin munqadicu lawsaali weeyaan mid xubnihiisu ay go-an yihiin oo waa xadiid munqadica marka munqadici marka tacriifkiisii iyo xukunkiisiiba waa kaasaa waalmucdalu saaqidu minhu ithnaani wamaa ataa mudallasan nawcaani waalmucdalu mucdalka ka la yiraahdaana assaaqidu kow ka dhacay waa minhu xaggiisa ithnaani laba ay ka dhaceen weeyaan laba raawi laba nin kan ay ka maqan yihiin waa ay ka dhacaan sanadkiisa wamaa xadiidkii ataa yimid mudallasan isaga oo la qariyey oo la tadliisiyeyna nawcaani laba nooc weeyaan al awalu nooca hore al isqaadu ridid weeyaan lishaykhi sheekhi la rido wa an yanqula raawigu inuu guuriyo xadiidkii miman uu ka soo guuriyo fowqahu sheekha ka sarreeyo bican oo uga soo guuriyo iyo wa an an oo uga soo guuriyo wathaanii ka labaad oo labadii noocee mudallaska waayee wathaanii ka labaad laa yusqiduhu raawigu sheekha ridi maayo sheekhiisa ridi maayo ma ridayo laakiin yasif waxa uu ku sifaynayaase awsaafahu tilmaamihiisa bimaa ayuu ku tilmaamayaa oo ku sifaynayaa laa yancarifu ousan ku laa yancarifu aanu ku aqoon samaynin oo aan lagu garanaynin bihi isaga wax aan lagu aqoonaynin oo aan lagu garanaynin wax aan marka lagu garanaynin ayuu ku tilmaamayaa ayb intaas ayaa marka wuxuu ku sheegay intaas ayuu ku tilmaamay meeshaan marka nacam ayb wuxuu leeyahay marka halkan saddexdan beyd labo isdilaax buu kaga waramayaa isdilaaxa koowaad waxaa la yidhaha almucdal ka labaadna waa almudallas mucdalka qabso oo mucdalku horta waa qeyb ka mida munqadica waayo wax kale ma aha maxaa yeelay sanad wax ka maqan yihiin waayo laakiin mucdalku suuradiisu suurad khaas ah waayo oo waxaa weeyaan xadiidka inay ka maqnaadaan sanadkiisa laba nin iyo ka badan laakiin waa inay isku xigaan oo isku meel sanadka kaga jiraan tusaale haddaan soo qaadano mathalan abu daawuud oo kale wuxuu yidhi xadathanaa qutayba can ibni cumar can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam qutayba iyo ibni cumar waxaa u dhexayn karo maalik iyo naafic laba soo maaha sanadkii waa ka maqan yihiin labadan waana isku xigaan maalik iyo naafic waa isku xigaan sheekhay ardaygiisii waa oo la gooyey mucdal baa la dhahaa kaasoo kale mathalan wuxuu sameeyey xadathanaa qutayba buu yidhi abu daawuud can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam buu dhahay meeqaa ka maqnaanaysa maalik iyo naafic iyo ibni cumaraa ka maqan saddex waaye waana isku xigaan mucdal baad leedahay waa mucdal soo ma kasin ayb taabicigii ayaa xadiidkii iska sheegayba wuxuu riday saxaabigii iyo nebigiiba u gooyey sala allahu alayh ali wasalam kaasoo kale marka suurooyinka mucdalkuu soo galaa laakiin haddii la hubo cidda uu gooyey in saxaabi iyo nebiga ay yihiin xadiidka waxaa weeyaan waa waa waa xadiidka unbau iska sheegay marka suurooyinka mucdalka ee culamada ku daraan calaa kulli nacam mucdal marka kaasaa la yidhaahdaa waa waxaa weeyaan maa saqada minhu ithnaani fa akthar cala atawaali maa saqada minhu ithnaani waxay laba ka dhacaan oo ay laba ka maqan yihiin iyo fa akthar iyo wax ka badan laakiin cala atawaali waa inay isku xigaan musanifka marka halkan waxaa lagu soo aroorin karaa wuxuu yidhi waalmucdalu asaaqidu minhu ithnaani buu iska yidhi ma shardinin inay isku xigaan laakiin laakiin inay isku xigaan baa shardi ah waa ku darsanay marka shardiga isago laba kay ka dhacdo ku yidhi laba kay ka dhacdo mucdal waxaa la dhihi karaa markay isku xigaan haddayse isku xigin mucdal lama dhaho waa munqadic mathalan abu daawuud wuxuu dhahay xadathanaa qutayba maaliguu ka tegey can naafic buu dhahay ibnu cumaruu ka tegey can inabiy buu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam xadiidkaas marka maxaa la dhahayaa munqadic baa la dhahayaa laba qofaa ka maqan ma isku xigaan hadday isku xigi lahayn mucdal baa la dhihi lahaa laakiin maadaama aynan isku xigin oo laba meeloo kala duwan ay ka dhaceen mucdal waxaa la dhahayaa munqadic ee mucdal la dhihi maayo mucdalku ayna isku xigaan halkaas marka xukunka mucdalku marka muxuu noqonayaa waa daciif maxaa yeele munqadicii sanadkii hal qof ka maqan haddii la yidhi daciif kay laba ka maqan yihiin waa kasii daciifsan yahin soo maha sababtoo ixtimaalka waxaa badanaya yacni rajadiisu ay sii nacam mucdalkii marka waa kaasaa tacriifkiisii iyo xukunkiisii waa garatay waalmucdalu mucdalku waxaa mucdal loogu bixiya yacni jirada qofka ku raabto ee laga saa-al aan yacni aan ka bixi karin jirada joogtada qofka ku noqoto ayaa waxaa la yidhahdaa daa-un cudaal daa-un cudaal yacni cudur aan bogsoonin ayaa laga wadaa ma ogtahay kani kaanamaa marka xasaan loogu magacaabay kaanamaa in laga quustaad moodaa yacni inuu saxiix gaaro wamaa wixii ataa walmucdalu mucdal assaaqidu kay ka dhaceen waay minhu xaggiisa ithnaani laba ay ka dhaceen waay wamaa xadiidkii ataa yimid mudallasan isaga oo la qariyey oo la tadliisiyo nawcaani laba weyaan halkan tadliiska uga hadlaya tadliisku laba qaybood buu sheegay tadliisna waa tadliisulisnaad baa la yiraahdaa midna tadliisu shuyuukha layidhaha tadliisku waa laba nooc tadliisulisnaad iyo tadliisu shuyuukha asalkiisana tadliisku waxaa weeyaan min addulsati waa ama min addalasa laga keenay macnuhuna waxaa weeyaan marka ikhtilaadu dawi bidalaam iftiinkii iyo mugdigii baa isku dheehmay mugdigii iyo iftiinkii ayaa isku dheehmay marka mugdigii iftiinkii ay isdhex galaan waxaa weeyaan ayaa ayaa waxaa la yidhahdaa ayaa tadliiska uu ka yimid nacam halkan marka maxaa xadiidkan mudallas loo dhahay culammada u dhaheen waxay u dhaheen waxaa ixtimaalaad waxaa suuragala ninkan sida tacriifka aan ku arki doonno xadiidkan inuu sheekhiisii ka maqlay inuunan ka maqlin labadaba waa suurtagal kaanahu marka waxaa weeyaan waxaa ku jiro mugdi baa ku jira ayb laba u qaybsama marka tadliisulisnaad iyo tadliisushuyuukh tadliisulisnaad tacriifkiisa aan samayno tacriifka tadliisulisnaad waxaa weeyaan an yarwiya araawi can man laqiyahu maa lam yasmac minhu muuhiman anahu samicahu an yarwiya araawi raawigu inuu weriyo canman laqiyahu qof ou la kulmay inuu ka weriyo maa lam yasmac minhu wax uusan ka maqlin muuhiman isagoo dadka u mala awaal gelinayo anahu samicahu inuu ka maqlay saasuu dadka u mala gelinayaa sooma kasin tacriifkan aan qeexitaankan aan si fiican u sharaxno waxaan nidhi an yarwiya raawi raawigu inuu weriyo waay nin baa werinayo yow ka werinaana u fiirso canman laqiyahu qofou la kulmay sheekh ay isku waqti yihiin oo ay isla kulmeen weliba ayuu wuxuu ka werinayaa xadiid uusan ka maqlin habka uu uga warinayana waa sidee waa hab adiga ku gelinayso yacnii waa hab adiga ku gelinayso shaki ku gelin karta ood isleedahay hortalow ninkaani sheekhan waa ka maqlay xadiidkan talow kama maqlin aa isdhihi karto soo ma garanin oo wuxuu isticmaalayaa ereygii can can waa soo sheegnay macnaheeda mucancanun ka can saciidin can karam markaan marayni cantu inaad toos waxa waxa aad toos uga maqasho sheekhaada can waa uga werin kartaa wax aadan ka maqlinna can waa uga werin kartaa qof kale kaaga sheego ninkan marka ereyadaanuu ku dhuumanayaayo can iyo wuxuu isticmaalayaa qaala iyo an iyo kalo isticmaalayaa soo ma kasin qofka uu wax ka werinayo waa sheekhiisii ou la kulmay laakiin waxa uu ka werinayounan ka maqal soo ma garanin ayb tadliisku marka tadliisul isnaad tacriifkiis waa kaas an yarwiya araawi raawigu inuu weriyo waayo canman laqiyahu inuu ka weriyo qof ou la kulmay maxaa ku baxaya meeshaas qof uusan la kulmin haddii uu wax ka weriyo tadliis lama dhaho sababtoo a labay mid tahay qofka uusan la kulmin hadduu wax ka weriyo waa qof aynan isa soo gaarin nin kastaa fahmi karo taas qarqaris maba aha ma ogtahay way inqidaac jeli ah waa horaan usoo sheegay ama waxay noqon kartaa inay isku casri yihiin laakiin aynan weligood is arkin taasna waxaa la yidhahdaa mursalun khafiyun waa baab kutubaha kalan ugu tegi doonaa inshaa allahu tacaala soo ma kasin tadliisku marka an yarwiya raawi raawigu inuu ka weriyo waa canman laqiyahu ruux ou la kulmay muxuu ka werinayaa laakiin waxuu ka maqlay muu ka werinaa maye maa lam yasmac minhu wax uusan ka maqlin oo ka werinaa muuhiman anahu samicahu dadkou laakiin wuxuu uga dhigayaa sidii inuu ka maqlay oo kale sheekhiisiibuu can qaala dakara dhahayaa ninkii maqlaa marka wuxuu isleeyahy ninkaan ninkan waa soo gaaray waa sheekhiisii wou la kulmay xadiidkan waa ka maqlay bau isdhihi karaa mana ka maqlin ninka marka tadliisku wax fiican ma aha marka maxaa yeelay wax adiga aan lagu siinin ayaad isku dharjinaysaa maogtaha culamada marka waxay u deliishan jireen tadliisku inuusan fiicnayn almutashabicu bimaa lam yucda ka laabisi thawbay zuurin qofka isku dharjiya waxaan la siinin ka laabisi thawbay zuurin laba maroo beena nin watoo kala adiga xadiidkan ninkan kama maqlin wax ka maqlaa iska dhigay marka dadkaa shaki gelinay marka ma fiicna culimmadana qaarkood aad iyo aaday u necbaayeenoo shucba waxaa laga wariyey la an ashraba bowla ximaarin inaan kaadi dameer cabo ayaa axabu ilaya min aan udaliis yaa layga jacayl badanya inaan tadliisiyo wax mar kale waxaa laga wariya la an azniya axabu ilaya min aan udalis marka kama wado zinada fiican oo ka fiican kane wuxuu ka wadaa yani heerka uu ka taagan yahay cabiraa bis tadliisku marka qaarkood culamada waxay dhihi jireen haddii maro qof aad ka iibinaysa inaad u qariso la diiday ood u qarqariso xadiid aada maqlin see qof ugu qarqarinaya marka nacam ma fiicna marka tadliisku qofka tadliiska noocan oo kala sameeyo xukunkiisa muxuu noqonaya marka isaga cadaaladiisa ma isbedeleysaan cadaaladiisa ma isbedeleyso beenlowna ma aha cadaaladiisa ma isbedeleyso hadduu hiqa ahaa awel ma isbedeleyso ilaa yacni hadda wax naadir a maahane nooca imaa doona aan ku sheegi doono inshaa allahu tacaala mooyaane maxaa yeele waxaad arkaysaa rag badan oo hiqaad ah oo waaweyn oo lagu sheegay mudalisiin inay yihiin sooma kasin ayb xukmu xadiid lmudalis muxuu noqonaa ninka mudaliska saan yeelo xadiidkiisa muxuu noqonaa wuxuu noqonayaa waa kala saaraynaa wixii ou can iyo qaala iyo kale an iyo uu ku wariyo waa joojinaynaa ma la aqbalaayo laa yuqbal ninka mudaliska haddou can uu yiraahdo laa yuqbalu xadiiuhu xadiiskiisa la aqbali maayo haddou dhaho xadathanaa samictu akhbaranaa oo kaleu dhaho amba'anaa ayuu isticmaalay ereyadaasoo kale hadduu isticmaalo waa la aqbalaa xadiidkiisa hadduu cadli ahaa oo hiqa uu ahaa ma kastay idan marka xadiidu lmudalis waa kala fiirsanaysaa idaa cancana hadduu can ku weriyo laa yuqbal wa idaa saraxa bisamaac hadduu samaac ou cadeeyo ama taxdiid xadahanaa samictu ou dhaho waa la aqbalaa xadiidkiisa haddaan cilo kale ku imaana xukunka xadiidka mudalaska saas waa isagana marka qeexitaankii iyo xukunkii waa haysataa ninka sameeyo tadliiskana waa sheegnay isagana xukunkiisa tadliiska noocaas waxaa weya waa tadliisulisnaad waa kutubaha waaweyn oo musalaxa marka aad u tagto waxaad arki doontaa tadliisulisnaad oo lasii qaybinayo tadliisu sukuud iyo tadliisulcadfi iyo wax tiro badan tadliisuladaa iyo loo kala qayb qaybinayo iyada waa u tegi doonaa kutubahaas kale ugu tegeyna insha allahu tacaala waxaa kuu soo haray marka tadliisu shuyuukh tadliiska shuyuukhda tadliis shuyuukh waxaa weeyaan an yasifa shaykhahu biawsaafin laa yancarifu bihaa sheekhiiba wuxuu ku tilmaamayaa tilmaamo ounan ku noqonaynin qof la yaqaan so ma kaste mathalan sheekhii waxaa loo yaqaanaa wuxuu caan ku yahay kunyadiisa magaciisana aada looma yaqaan magacuu ku tilmaamaa naanays aan loo aqoonin buu ku sheegayaa muxuu waxaasu sameynaa marka tacmiyatan liamrihi dadkuu ka qarinaa tadliisu shuyuuqaa leeraha mathalan xadahanaa abuu cabdilaahi buu dhahayaa abuu cabdillaahi looma yaqaan ninkan magaciisa caan ah magaciisana isticmaalayo sababta ka keenaysa marka waa maxay tacmiyatan liamrihi inuu arrintiisa qariyo maxaa marka arrin qarintan laftirkeeda in ninkan la qariyo maxaa faa'iida oo ku jiro oo ninkan u sameynaya waxaan wuxuu u sameynaya dhowr macno mararka qaar tan ugu daran waaye mararka qaar waxaa weeyaan ninkan ayaa daciif ah in la fahmo inuu daciif yahay buu diidayaa hadduu magaciisa loo yaqaan ou sheego waa la fahmayaa xadiidkii inuu daciif yaha la garana kaasoo kale marka maxaa waa kan ugu daran waaye qofka sidaasoo kale sameeyana cadaaladiisa waxbaa waa isdhimaysaa waxbaa ku dhacaya cadaaladiisa soo ma kase nin daciif hadduu qarinaayo maxaa yeele wuxuu rabaa xadiidkan inuu suuq geeyou rabaa xadiis marka nin daciif ku jira ninka suuq geynayo marka mashma aha waxaa kamid ah mathalan cadiyat alcawfi oo kale ninka la dhihi jiray cadiyat alcawfi wuxuu dhahayaa can abi saciid abi saciidka marka waxaa loo maleynaa abi saciidin alkhudri nin kale waa ninka uu marka ujeedan waa kelbi oo daciif ah aad weliba daciif u ah kunya uu isticmaala kunyada aada looguma yaqaano bal dadka waxaa usoo degdegaysa saxaabiga abuu saciidin alkhudri taasoo kale waa tadliisu shuyuukh waay waxaa kaloo ku bixin kara qofkaani inuu shuyuukhdii badsado takathur shuyuukhdiis inuu badsado mathalan ninkan nin hal sheekha leh waa maanta dhan marka hadduu xadiid kasta oo werinayo uu yiraahdo xadathanii magaciisa uu sheego waxaa la dhahayaa ninkan maanta dhan halkan sheekh unbuu ku hayaa sheikhu shuyuukh badan ma leh saa darteed ninkaani ma rixlaysaninoo meelo badan cilmiga kama soo baranin si aan taa loo dhihinbu marka marna wuxuu dhahayaa magaciibuu isticmaalaya mar waxaan loo aqoonin buu keenaya mar kunyo aan loo aqoonin buu la imaana mar nisbadiisuu isticmaalaya hadhow marka waxaa loo malaya shan qof ninka dadka ninkan inay yihiin oo shan sheekh inuu wax ka weriye halnowna ka weriya taana marka way dhacdaa waxaa kaloo sababta ay noqon kartaa inuu u jeedo mathalan istisqaar sheekhiisuu yaraysanaa mathalan sheekhan dabaqa ahaan asagaa ka weyn waa ka da- weyn yahay waa ka shuyuuq weyn yahay waa ka shuyuuq horeeyey laakiin wuxuu u baahday inuu xadiid ka wariyey ninkan ka yar isaga wuxuuna diidaa marka in la yidhaha hebel nin ka yaroo wax ka wariyaa markaas wuxuu sameynaa magac aan loo aqoonin oo iska isticmaala si aan loo garanin macaanidaasoo dhan marka way keentaa tadliisu shuyuukha nam wlmucdalu mucdalka asaqidwalmucdalu mucdalkii assaaqidu minhu kay ka dhacda waay xaggiisa itnaani labo wamaa xadiidkii ataa yimid mudallasan isaga oo la tadliisiyey oo la qariyey nawcaani laba nooc weeyaan al awalu kan hore alisqaadu ridid waaye ridid lishaykhi sheekhii la rido sheekhii dhan baanba la sheegayna waa ridaya qofka sheekha xadiidka u sheega ridaya wa an yanqula inuu kasoo guuriyo markaas minman fawqahu qof ka sarreeyo bicanna oo uga soo guuriyey ereygaas can iyo wa-an oo uga soo guuriye masalan sheekhiisii xadiid ounan ka maqlin oo nin kale oo uga soo sheegay buu rabaa inuu weriyo ninkii usoo sheegou meesha ka saaraya sheekhiisuu toos u qabsanaa marka idan marka tadliisku waa inqidaac laftirkiisa soo maaha tadliisulisnaadku waa munqadicoo soo hoosgala laakiin munqadicii jeliga ahaa miyuu hoosgelaya mase kii khafiga ahaa khafiguu hoosgelayaa sababtoo adiga daahirka ma fahmi kartid maxaa ninkan sheekhiisuu ka werinaya marka m umuud baa ku jiro iyo qarsoonaan wathaani kan labaad nooca labaad laa yusqiduhu ridi maayo ma ridaayo laakiin yasif wou sifaynayaa awsaafahu tilmaamihiisa bimaa ayuu ku tilmaamayaa ku sifaynayaa laa yancarifu bihi ounan ku tacriifsamaynin wax ounan ku qeexsamaynin oo aan lagu garan aan lagu garanaynin ayuu ku sheegayaa intaas marka xadiidka yacnii tadliiskii iyo waxaad uga tagtaa ood uga baxdaa waxaa uga baxdaa intaa tadliiskii iyo mucdalkii wamaa yukhaalifu hiqat fiihi اlmalaa fashaadu wاlmaqlubu qismaani talaa ibdaalu raawin maa biraawin qismu wa qalbu isnaadin limatnin qismu halkaana laba isdilaax wuu ka sheegayaa oo anwaacda xadiidka ka mida oo ashaadu iyo almaqluub shaad iyo maqluuba uga hadlaya wamaa xadiidkii yukhaalifu uu khilaafayo hiqatun hiqa nin hiqa ah uu ku khilaafayo fiihi xadiidka dhexdiisa almalaa jamaaco jamaaco isaga ka tiro badan waxa uu ku khilaafo fashaadu fa huwa isagu ashaadu weeyaan shaad baa leeraa oo ahlu xadiidka u yaqaanaan waalmaqluubu kii la dabagediyey ee maqluubka ahaana qismaani laba qaybood weeyaan talaa waa raacay ashaada buu raacay labadii nooc marka waa maxayna ibdaalu raawin raawi bedelistiis waaye ibdaalu raawin maa raawi bedelitaankiisa weeyaan biraawin lagu bedelo raawi qismun qeyb weeyaan raawi in inta meeshii laga qaado mid kale in lagu soo bedelo waa qeyb waay taas wa qalbu isnaadin isnaad dabagedintiisa limatnin matni loo u sugnaaday la dabagediyo qismun qeyb weeyaan iyadana isnaad matni lahaa in yacnii wixii ou lahaa maahna wax kale la siiyo la dabagediyo waa qeyb kale iyadana ayb halkan laba waxyaabood buu uga hadlayaa waxaa la yidhaha shaadka iyo wuxuu ka hadlayaa iyo iyo wuxuu ka hadlayaa maqluubka shaadka aan ku horeyno shaadka luqa ahaan dabcan waxaa la yidhaha almunfaridu can iljumhuur dadka tirada badan ninka ka gaar uga baxo oo ka gooni noqdo ayaa shaad shaadku sidaas weeyaan nacam ayb nacam shada shada arajulu can aljamaacati baa la dhahay ninkii jamaacadii uu ka shaadoobay oo keli ka noqday nacam tacriifkiisa isaga marka tacriifka shaadka uu leeyahay waxaa weeyaan in la dhaho mukhaalafatu اlmaqbuuli liman huwa awthaqu minhu mukhaalafatu اlmaqbuuli liman huwa awthaqu minhu qofka maqbuulka ah inuu inuu khilaafo cid isaga ka hiqanimo badan sooma kasin mukhaalafatu lmaqbuul markaan leeyahay waxaa ku baxay raawi aan maqbuul ahayna meeshaas ku baxay daciifa ku baxay ninkii daciifka ahaa ayaa meeshaas kaaga baxay marka idan shaadka ninka samaynayo la imaanayo mukhaalafadan la imaanayo waa nin hadduu keligiis wax werin lahaa la aqbali lahaa xadiidkiisa waay marka muxuu noqon karaa rijaashi saxiixa ama rijaashi xasanka waa ninkan isagoo sidaa maqbuul u ah oo xadiidka ou keligiis ounan dadna ku khilaafin la aqbali lahaa ayuu wuxuu khilaafay dad isaga ka tiro badan ama nin isaga xifdiga ka sito ayuu khilaafay riwaayadiisa ama xadiidkiisa waxaa la dhahayaa haadaa xadiidun shaadun ayaa la dhahayaa tan kasoo horjeedo marka oo dadka tirada badan ay werinayaanoo saxda ah iyada waxaa la dhahayaa almaxfuud maxfuud baa la dhahayaa marka kutubaha waxaa ku arkaysa waxaa laleeyahay riwaayadan ama xadiidkan shaad weeyaan haadaa shaadun waalmaxfuudu kadaa wa kadaa sida maxfuudka waxaas iyo waxaas ayaa lagu leeyahay soma kasin ayb shaadkii marka waa sidaas tacriifkiisii waa ka baxday nacam siyaabo kale waa loo tacriifiyaa culamadu waxay yidhaahdaan yani qaar ma yani waxay yidhaahdaan qofka xifdigiisu iska liitoo kale iyo haddii uu tafarud la imaado keligiis wax gooni xadiid uu keligii wariyo walow yownaba dadka ku khilaafin shaadi ay dhahayaan ayb marka sidaa siyaabahaasna waa u tacriifiyaan shaaficina tacriifkan mukhaalafatu lmaqbuuli liman huwa awthaqu minhu imaamu shaafici ba iska leh raximahu llahu tacaala kaas marka waxaa weeya waa tacriif marka culammadu ay saa u sheegeen ayb marka labada tacriif marka maxay noqon karaan hadda laba un baan sheegay shaadku tacriifka saxda ah waa kan mukhaalafatu lmaqbuul liman huwa awthaqu minhu tacriifkaas marka ama qeexitaankaas waxaa ku jirto qasab waxaa ah inay mukhaalafo jirto haddaysan mukhaalafo jirin shuduud ma jiri karo ilaa mukhalafatu lmaqbuulaan dhahnay mogta liman huwa awthaqu minhu qofka wax khilaafayana waa inuu maqbuul ahaado hadduu daciif yahay munkara la dhaha magac kalou noqonaya sheegi doonaa insha allahu tacaala ayb tacriifka kale waxaa weeyaan nin daciifa ama xifdigiis oo iska xoogaa hooseeyo xadiidkii ou la goonin noqdo walow yowna waxbaba ku khilaafin tacriifkaas dambe marka mukhaalafo asaga ma la shardinayo mukhaalafo kuma jirto labadaas tacriif washaadka uu leeyahay nacam ayb mararka qaar laakiin waxaa dhici karta ogow adiga laftirkaa waxaan baranayno waa qawaacid waayo waxaan baranayno waa qawaacid qawaacidda mararka qaara laga bixi karaa laftirkeeda xaalaad gaar ah oo qaraa-in iyo darteed looga bixi karaa marka marar waxaa jirta nin hal nin inuu dad badan khilaafo ufiirso hal nin waxaa laga yaabaa inuu dad laba saddex qof khilaafo dadka xifdi badan inuu khilaafo maca daalika halkaas nin riwaayadiisa la qaato marka ma waxaa leedahay shaadkiiba haddana waxaa weeyaan shaad oo saxiixa jira miya marka markaan saxiixa marayna walam yushada soo lama soo dhihin ma ahan sidaa baan leenahay sababta waxaa weeyaan qaacidadu waa halkeedii laakiin waxaa qofkan halka qof ah isagoo dadkan tirada badan khilaafay in riwaayadiisa la aqbalo sababaa keeni karto sababta waxay noqon kartaa sheekh asaga oo ku takhasusay axaadiidtiisao mathalan ayaa wax laga warinaa nin oo asaga ku takhasusay riwaayadiisa oo dadka kale ka badiyo haddii marka uu ku khilaafo dadkii kale isagaa la raacaa tiisa sababto a ninkan soddon sano u ag fadhiyey mathalan sheekhan raggan tirada badanna waxaa laga yaabaa shan sano inay ag fadhiyeen kan soddonka sanaa marka ka macluumaad badin kara maogta bilmithaal taasoo kale waxay tahay imaamu albukhaari oo kale wuxuu saxiixiyey xadiidkan ah laa nikaaxa ilaa biwaliyin xadiidka israa-iil ibnu yunis ibn abi isxaaq asabiici israa-iil ninkaa la yidhaha ayaa wuxuu ka wariyey awowgiis abi isxaaq asabiici xadiidka isagoo wuxuu wariyey mutasil ah oo sanadkiisa ilaa nebiga uu xiriiro shucba shucbata bnu lxajaaj iyo sufyaan athawri oo laba ninoo waaweyn ah xagga tiradana hadda ka badan ninkan xadiidkaas ayay abi isxaaq ka wariyeen isaga oo mursal ah isagoo mursala yacni taabicigaa nebiga u kor yeelay sala allahu aleyh ali wasalam waa iskhilaafeen soo maha imaamu albukhaari iyo aimada xadiidka waxay hormariyeen riwaayada israa'iil sababta waa maxay waxay dhaheen israa'iil awowgiis mutakhasisuu ku yahay awowgiis yacni axaadiidta oo ka wariyay cid ka taqaana ma laha raggan kale marka ajnabi bay ka ahaayeen ayaga laakiin ninkan waa la joogi jiray weligiis xadaran wa safaran marka waxaa weeyaan xaalaadkaas oo kale waa dhici kartaa marka in halka nin riwaayadiisa la yiraahdo iyada waa saxiix inla dhaho suuragal marar kalena waxaa dhici karto ninkan inuu jamaaco khilaafay oo xadiidkii uu marka uu wariyaa dhici karto xadiid buu maalan uu wariyey xadiid buu maalan wariyey xadiiduu maalan wariyey jamaaca tira jamaaca u khilaafay saddex nin oo kale u khilaafay saddexdii nin laakiin midko yani saddexdii nin ninaan ahayn ayaa xadiidkii wariyey marna waxaa weeyaan wuxuu u wariyey sida halka nin u warinaya marna wuxuu u wariyey sida saddexda nin u warinaya halkaa nin idan marka waxuu helay waa waa waa wixiisa marka asal bay leeyihi waxbaa ka jira marka riwaayadihiisa ma la dhahay dad badan oo khilaafa ha laga taga la dhihi maayo xaalaadka noocaas oo kale adigu jiro oo qawaaciddan marka sidaa darteed looga bixi karo nacam ayb shaadka marka xukunkiisu waa maxay maa xukmu shaad shaadka xukunkiisu waa daciif xadiidku mar haddii shuduud lagu xukumo lama aqbalaayo waa daciif kow labo xadiidka marka aada shaad ku xukunto maka u banaan tahay inaad wax ku xoojiso shaad xadiid kaloo daciif ah inta ku masalan xadiida soo arooray daciif waay sanadkiisa shaad ayaad xadiidka riwaayo kaloo shaado halkan ku taalla haystaa ma isku xoojin kartaa daciifka iyo shaadka maya shaadka xoojin ma galo shaadka wax xoojin la yidhaahda ma galo taa marka intaa uga tag marka wamaa xadiidkii yukhaalifu ou ku khilaafayo hiqatun nin hiqa ah hiqa buu hadda iska yiri laakiin waa maqbuula laga wadaa ama hiqa hadda waa ragga xadiidka saxiixa weriyaa hiqa la yidhaha xadiidka xasankaa dadka weriyana oo dabdigoodu oo xoogaa khafiif yahayna saduuqa la dhahaa hiqa iyo saduuq wuxuu doonahaada marka maqbuul uun iska dhe adiga wamaa xadiidkii yukhaalifu hiqatun hiqa uu ku khilaafayo fiihi xadiidka dhexdiisa almalaa jamaaco jamaacuu sheegay laakiin ama jamaaco ha khilaafo ama hal nin oo asaga laakiin ka xifdi badan xataa hadduu khilaafo waa shaadi riwaayadiisa ogow jamaacada shardi maaha inuu khilaafo fa huwa isagoo shaadu shaad weeyaan walmaqluubuna qismaani tala maqluubkiibuu marka galay maqluub yacnii laba u qeybsamaa maqluubu sanad iyo maqluubulmatni maqluubu sanad iyo maqluubulmatni ayuu u qeybsamaa maqluubu sanadka sida loo qeexaayo ama tacriifkiisu waxa uu noqonayaa xaqiiqatuhu waxaa weeyaan ibdaalu man yucrafu biriwaayatin bigayrihi nin lagu yaqaanay xadiid inuu wariyey in asaga keyrkii lagu bedelo mathalan xadiidkan waxaan ku naqaanaa min riwaayati naafic saalimaan ku bedelnay maxaa la dhahaa markaas maqluub bau noqona la dabagediye raawigiisa inta la bedelaa mid kale lagu bedelay booska waana midda uu bayquuniga uu ishaarayo uu leeyahay walmaqluubu qismaani talaa ibdaalu raawin maa biraawin qismun buu ku yiri soo ma garan kaas marka waa midaas nacam ayb nacam maqluubulmatni isagana waxaa weeyaan nooca labaadee maqluubulmatniga tacriifkiisu wuxuu noqonayaa an yucdaa axadu shay-ayni mashtuhira lilaakhari laba shay midkood in la siiyo mashtuhira lilaakhari ka kale wixii u caan baxay yani marka mithaalkiisu yani wuxuu noqon karaa maqluubul matniga waxaa weeyaan matniga qeyb ka mida in la dabagediyo mathalan riwaayada xadiidkii muslim ku jira oo kale uu noqon karaa tusaalihiis oo ahaa sabcatun yudiluhum allahu yowma laa dila ilaa diluhu riwaayada muslim waxay leedahay warajulun tasadaqa bisadaqatin nin sadaqo sadaqaystay fa akhfaahaa qariyey xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu saasuu u wariyey xataa laa taclama yamiinuhu ilaa midigtiisa aynan ka ogaanin maa tunfiqu shimaaluhu bidixdiisa waxay bixinayso waa la dabagediyey waxuu ahaa in la yidhaahdo xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu yo aed gacanta midigaa wax lagu bixiyaa mugta xadiidkuna saasuu ahaa marka meeshii yamiintii laga rabay ayuu wuxuu siiyey shimaaluu siiyey waa qalbi marka waa maqluub maqluubulmatni kaasoo kalea la dhahaa solama garan nacam ayb ayb an yucdaa axadu shay-ayni mashtuhira lilaakhari waa nacam ayb waana noocyo badan yahay kutubaha mudawalaadkan ugu tegaynaa noocyadiisaas nacam asbaabta qofka keenayso wax in la dabagediye maxay noqonay marka waxaa kaloo qalbigu ama maqluubka waxaa kaloo ka mid a in matnigan mathalan xadiidka moogtaha waxuu ka koobmaa sanad iyo matni soo maaha matnigan xadiidka yacni matnigan sanadkii ou lahaa inta laga qaado sanad kale ee uunan lahayn meesha lasoo dhigo ama waxaa la sameynaya sanadkan matnigii ou lahaa matnigaa laga qaadaa meesha matni kale la keensana waa laisku bedela wax dhan sanadkii iyo matnigia laisdaba marina laisdhexyaacina matnigan sanad ouna lahayna la siinaya sanadkan matni ouna lahayna la siinaya qalbi baa l maqluub waa isn marka sababta loo sameeya maxay tahay mararka qaar kas baa loo sameeya mararka qaarna raawiga asaa ismoodsiinaya marka kaska loo sameynayo waxaa weya waa marka dadka lagu imtixaanayo imaam albukhaari oo kale ku imtixaaneen saas waxay sameeyeen toban wiiley waxay usoo dhiibeen midkiiba toban xadiid oo sanad matni ou leeyahay aan jirin matnigan sanad ouna lahaynay saareen sanadkanna matnigiisa ayay ka bedeleen oo matni kale ayay u sameeyeen mid kastaa markii lagu dul akriyay ma aqaan ma aqaan ma aqaan ma aqaan buu dhahay yacni waxaan ma jiraan markaasuu usoo bilaabay matnigii sanadkii hore matnigiisuu siiyey matnigii ou lahaa waa isku googoobay marka waa isku raadiyey sanad kastaa matnigiisuu siiyey matni kastana sanadkiisuu siiyey markaasay u qireen xifdiga marka ayay xifdigii ay u qireen taas marka waa iyadu wax dhibaataa ma laha imtixaan ahaan marka loo sameynayo ardada lagu imtixaanayo dadka qaarna waxay u sameeyaan liliqraab dadka inay uga yaabsadaan oo la yidhaha war ninkan xadiidkii mathalan waxaa lagu yaqaan matnigan sanad aada loogu yaqaanaa jiro ninkan sanadkii intuu iska tuuro mid kaleu keensana meesha muxuu rabaa marka in la yidhaha ninkan wax dadka aynan aqooninoo yaqaanaayo keensaday saasuu ka rabaa taasoo kale marka khatar waa sariqatulxadiid ayna noqonaysaa naam ayb sariqat lxadiid a la yidhaha culamada xadiidka ay u yaqaanaan nam ayb taasna marka waxaa weeyaan xukunkiisa maxaa marka xadiidka maqluubka daciif waay xukunkiisa waa daciif min aqsaami daciif buu ka mid yahay mutaabacaad iyo shawaahidna ma galo nacam sooma garanin bal culamada qaar mawduuca kuwa ku xigayba ka dhigeenba maqluubku nacam see lagu garanaa waxa xadiidka in la dabagediyey waxaa lagu garanaa inuu imaam sheego oo caddeeyo waxaa kaloo lagu garan karaa duruqdiisa in la jamciyo hadda mathalan xadiidkii ahaa xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu in maqluub inuu yahay waxaa lagu gartay duruqda xadiidka inta la raacraaca waxaa la arkay xataa waxaa ku jirto xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu sida kale inay taha la ogaaday marka duruqda xadiidka marka laysu geegeeyo la jamciyana waa lagu ogaa waa lagu ogaadaa waxyaabahaas marka waa lagu gartaa lagu ogaadaa waalmaqluubu maqluubkiina qismaani laba qaybood weeyaan talaa wou raacay kii horebou raacay ou ka daba yimid ibdaalu raawin raawi bedelistiis ibdaalu raawin maa raawi bedelistiis weeyaan biraawin lagu bedelo raawi qisman qeyb weeyaan wa qalbu isnaadin isnaad gedintiis limatnin matni yani loo daba gediyo ama wa qalbu isnaadin isnaad gedintiisa limatnin u sugnaaday yani isnaad matni lahaa in la dabagediyo mid kale meeshii la keensadana qismun qeyb weeyaan kii matnigana waa sheegnay hadda waalfardu maa qayadtahu bihiqati aw jamcin aw qasrin calaa riwaayati halkaana marka wuxuu ka galay fardiga waxa la yidhahayb wuxuu yidhi marka walfardu fardiga xadiidka la yiraahdo maa xadiid weeyaan qayadtahu aad ku xirtay ood shardi ama qeyd uga dhigtay bihiqatin hiqo aw amase jamcin koox ama jamc aad aad ku xirtay aw amase qasrin aad ku celisay ood ku xabistay calaa riwaayatin riwaaya ku xirtay halkan markaa naadimkasa wuxuu uga hadlaa waxaa uga hadlaya waxa layidhaha alfardu alxadiidu alfardu waxaa la yidhaahdaa huwa alxadiidu aladii yurwaa min jihati waaxida xadiidka fardiga waxaa la yidhaha alxadiidu aladii yurwaa xadiidka la warinaayo min jihatin waaxidatin hal dhinac bis nacam sawaaun min dariiqin waaxidin oo min ciddati duruq nacam ama hal dariiq ha ahaado ama duruq badan ha ku yimaado laakiinse hal dhinac ka imaanayso nacam kaasaa fardi leedaha xadiid kastoo hal dhinac ka imaado ama halkaas dhinac sida oo uga imaanayo ha noqoto hal sanad ama dhowr sanad ha noqoto waa unu hal dhinac xadiidkii ka yimaadaa fardi leedaha nacam marka kutubaha mudawalaadka ama kuwa dhexdhexaadka waxaad ku arkaysaa fardiga mutlaq iyo nisbi baa loo qeybiyaa halkan marka iyado maxalkeeda ma aha ayb nam marka fardigii baa marka waxuu noqon karaa fardi marka lagu qeydo sida hadda isaga uu sheegay musanifka uu sheegay walfardu maa qeyadtahu bihiqatin hiqa inaad ku qeydo oo aad tiraa masalan xadiidkan lam yarwi axadu min athiqaati ilaa fulaan inaad tira xadiidkan ma werinin qof hiqa ah ilaa hebel mooyaane fardi baa weyaan xadiidkaas waa fardi adiga kama wadid yacni xadiidkan hal nin keliya weriye maaha inaad leedahay yani waxaad leedahay dadku waa hiqaad iyo ducafo soo maaha xadiidkan marka hiqaadka la fiiriyo fardi waayo sababtoo ah hal waxaa weriyey hebel bis oo hiqaadka ka mida weriyey soo ma kasin inta kale waxaa weeyaan waa ducafo dadka werisay marka ictibaar adig marka ictibaarkaasaad ka fiirinaysaa bis walfardu maa qayadtahu bihiqatin aad ku qeyday aw jamcin ama aad jamci ku qeyday nacam ama aad ku qeyday jamci a ku qeyday jamcigu marka waxuu noqon karaa marka ahlu beled oo kale lam yarwi xadiidkan ma werinin ilaa ahlu shaam reer shaam maaha ama lam yarwi hada alxadiid ilaa jamaacadaasaa werisa asxaabu ibnu mascuud maahan oo kaleet iyo waxay marka lamidan aw amase qasrin yacni koobid calaa riwaayatin riwaayo lagu koobo riwaayo inaad wax ku fardiga inaad yani riwaayo a ku xirto oo masalan aad tirahdid maalan lam yarwi masalan aad tirahdid riwaaya mucayana inaad soo qabsato riwaaya hiblaayo yacni saasay ku timid oo keliya taasi marka iyadu waa taasa nacam aw qasrin calaa riwaayatin marka uu ishaaraya marka waxaa weeyaan raawi maqsuus raawi gaar yani ku xiray maala wuxuu yidhi xadiidka midaan dambe u qasrin calaa riwaayatin haddaan macnayn macnaheedu tusaalaheedu waxaa weeyaan lam yarwi can الzuhriyi ilaa yunus oo kale xadiidkan zuhri kama werinin ilaa yunus ma ahna yunus bn yaziid ilayli mooyaane yacni waxaad ka wadaa ardadii zuhri ardaydii zuhri ardaydii zuhri ee tirada badnayd yuunus keligiis ha ka wariye waay waa dhici kartaa xadiidkan marka zuhri laga taga laakiin dad badan inay wariyeena dhici karto laakiin adiga marka xadiidkan uu fardi yahay waxaad eegaysaa keliya hal raawi ayaad xooga saaraysaa nacam zuhri oo kalea soo qaadanaya keligiis markaas waxaad leedahay lam yarwi can zuhriyi ilaa fulaan dhinacaas marka fardi buu ka yahay aw qasrin calaa riwaaya marka taas weyan waxaan o dhan marka asaamta alfardu nisbiyay ka baxaysaa fardiga nisbiga ayay ka baxaysaa xukunka xadiidka fardiga marka muxuu noqonayaa isaga marka xadiidka alfardu xukunkiisu waa max marka xukunkiisu waxaa weeyaan xugun hal xugun lama saari karo nacam wuxuu noqon karaa saxiix wuxuu noqon karaa daciif shuruudihii saxiix unbaad la eeganaysaa haddii laga helana waa saxiix haddii laga waayana waa daciif walfardu fardiguna maa xadiid weeyaan qayadtahu aad ku xirtay bihiqatin hiqa a ku xirtay hiqaadka ragga hiqaadkaa xadiidkan hebel bisaa wariyey aad tiri ayb aw jamcin ama jamci baad ku xirtayoo beledoo kale waxaa tiri lam yarwi ilaa ahlu shaam xadiidkan reer shaam maahan cid kale ma werinin xadiidkan ma werinin ilaa asxaabu ibni mascuudo maahan aad tiri waa fardi oo aad ku xirtay koox aw qasrin ama ku koobid calaa riwaayatin lagu koobo riwaayo lagu koobo kaana wuxuu noqonayaa marka hal riwaayo oo sheekh laga wariyaad fiirinaya adig markaas masalan waxaa leedahay xadiidkan zuhri kama werinin ilaa hebel mooyaane iyadoo ay dhici karta laakiin xadiidkan duruq kale waa ku yimid laakiin aniga markaa waxaan ka hadlayaa zuhri keligiis aan soo qaatay fardi waayo sababtoo hal nin keliyaa ka wariyey oo ardada zuhri hal nin ayaa ka wariyey marka saas weyaan marka macnaha fardigu xukunkiisana waa kaasaa wamaa bicilatin gumuudin aw khafaa mucalalun cindahum qad curifa wamaa xadiidkii bicilatin wamaa xadiidkii ayb bicilatin bisababi cilatin cilo darteed gumuudin ciladaas oo gumuudin yacni qarsoon ow amase khafaa qarsoonaabayba mucalalun weeyaan kaas mucalala cindahum cinda ahlilxadiidi ahlu xadiidka agtooda qad curifa waa la gartay halkan mucalalkau ka fasira waxaa layidhaha wamaa xadiidkii bicilatin bisababi cilatin cilo gumuudin oo qarsoon ow amase khafaa qarsoonaatay cilo qarsoonaatay xadiidkay ku sugan tahay wamaa xadiidkii bicilatin ay kaa-inun bicilatin cilo ama kaa-inun fii cilatin cilo dhexdeeda ahaaday ciladaasoo gumuudin qarsoon oo amase khafaa qarsoonaatay mucalalun huwa isagu mucalalun baa layidhaha mucalal cindahum cinda ahlilxadiidi ahlu xadiidka agtooda qad curifa waa la gartay daalika kaas idan marka xadiidka mucalalka ah yacnii xadiidka mucallunna waa la yidhaha mucallalunna waa la dhahaa xadkiisa ama tacriifkiisa isdilaax ahaan waxaa weeyaan marka ayb waa xadiid waxaa weeyaan khabarun dhaahiru salaamati waa xadiid haddaad kor ka fiiriso nadiif ah oo nabad galay udulica fiihi bacda ataftiishi calaa qaadixin markii la baaray oo la fatashay kadibna waxaa lagu arkay cillo dhaawacayso marka cillada waxaa weeyaan waa waa wax qarsoon oo xadiidka dhaawacayso wax qarsoon oo xadiidka dhaawacayo tacriifku marka kaas weeyaan waa sababun khafiyun yaqdaxu fii sixati alxadiidi saasaa fudud in la dhaho waa sababun waa sabab khafiyun qarsoon yaqdaxu dhaawacayo fii sixati alxadiidi xadiidka saxiixnimadiisa dhaawacayso maxaa ku baxaya marka tacriifkan sababun khafiyun waxaa ku baxaya wixii aan qarsoonayno iska muuqdo ciladii iska muuqata mucallal lama dhaho muxadisiintu mucallal uma yaqaanaan soma kasin hadday ciladu qarsoon tahay laakiin aynan dhaawacaynin ka waran xadiidka sixadiisa iyadana mucallal lama dhaho waa inay wax dhaawacayso islamarkaana ay qarsoon tahay idan xadiidka mucalalka ah daahirkiisa saxiixaad u moodeysaa haddaad kor ka feeriso laakiin hoosta waxaa uga jirta cilla qarsoon walidaalika culummadu waa midda ay dhahaan in la tadbiiqiyo marka wax la tadbiiqinayo oo xadiid cillo qarsoon laga soo saarayo cilmi badan oo badan oo badanay u baahan tahay sidaa darteed culamaa ul xadiid kulligood kama hadlin cilalka dad koobanaa ka hadlay sida bukhaari oo kale cali bnulmadiini oo kale bukhaari oo kale tirmidi oo kale abu daawuud oo kale nasaa-i oo kale daara qutni oo kale aimadaas waaweyn mutaakhiriintiina ibnu xajar oo kale ayaa ka hadli jira uban bixi jira ayb marka waxaa la yidhaha ilaa culammada qaarkood ay dhaheen cilada soo saarideeda xataa daliil looma keeni karo mararka qaar sababta aa ku cilaysa kaan haddii la dhaho muxadidka ama mucalilka sababta toos ama kuu sheegi karo ma cabiri kara isaga xataa muxuu ku ogaaday marka mumaarasada qofka adiga adaa hadalkiisa muddo dheer siddeetan sano toddobaatan sano ninkii aad taqaanay hadalkiisa waad gara kartaa nacam ninkii marka kuu sheego sida uu hadli jiray si aan ahayn wax ah habkii oo uu hadli jiray habaan ahayn haddii lagaaga sheego waxaa leedaha maya ninkaas habkan maaha ma dhihin warkaan ninkaas daliil ukaan haddii lagu dhahan ma keeni kartid aan ahayn khibradaada khibradaada iyo waayo aragnimadaada aan ahayn soma kas marka taa marka mucalalku marka kaas weynayb ahamiye aada iyo aada u weyn uu leeyahy marka cilalku dheeldheelna ma aha culimaduna marka kutubaha cilalka ay aada uga hadlaan ibnu rajab sharx cilali tirmidiga ayuu ka sheekeeyey yani cilmigan ahmiyadda uu leeyahay nacam maxaa cilada lagu gaaraa waxaa lagu gaaraa jamcu turuq xadiidka duruqdiisa in la kulmiyo la aruuriyo la jamciyo oo waxaa la yidhahdaa baabka xadiidka yani baabka uu ku saabsan yahay axaadiidta ku soo aroortay haddaan la ururinin ma la fahmi kara cilada ku jirta xadiidka marka ugu horeysa marka dhinac kasto iyo riwaayo kastoo xadiidkan uu ku imaan kara intii tabartaa aad raadinaysaa markaa kadib baad ogaan kartaa cilal inay jirto iyo inaanay jirin nacam marka ibnulqayim tahdiibu sunankiisa oo kale aada iyo aada u fiican yahay waa waa nidaam oo tadbiiqiya waay sharxu cilali tirmidigana sidoo kale waa lagu fahmaa habka culammadu ay cilada usoo saaraan ama cilalku ay usoo saaraan ayb marka taa iyadoo waxyaabaha lagu ogaado waa jamcu duruq in duruqda la jamciyo marka duruqda la jamciyo kadib baa sidaa marka lagu arki karaa mucalalkii isaga marka waxaa weeyaan xadiidka mucalalka ah xukunkiisu waa max waa daciif sababtoo ah xadiidkii saxiixa shuruudiisa waxaa ka mid ahaa inuusan mucalal inuunan ahayn walam yushad aw yucal waatuu yiri shaadka laftirkiisa waa cilo khafiya waay sababtoo duruqda marka la aruuriyo unbaa la ogaan karaa mukhaalafadan in mukhaalaf in hal nin inuu wax khilaafay inaanu khilaafin marka kadib unbaa la ogaan karaa marka ayb xadiidka mucalalkiina marka waa kaasa wadu khtilaafi sanadin aw matni mudaribun cinda uheyli lfanni wadu khtilaafi sanadin sanad khilaafki sanad iskhilaafitaankiisa ka u saaxiibka ah aw matnin ama matni iskhilaafidiisa xadiidkii u saaxiib ah mudaribun huwa isagu mudaribun waaye cinda uheylil fanni fannigan ardadiisa yaryar agtooda yani dadka fannigan yaqaano oo yani xataa dalabatulcilmiga ah waa garanayan kaas inuu mudarib yahay ayuu kuleeyahalkan marka wuxuu ka sheegay nooc layidhaha mudarib mudarib waxaa layidhaha xadiidka sanadkiisu iskhilaafsan yahay mar waxaa lagu werinaa mursal isagoo mar waxaa la werinaa isagoo musnada mar waxaa la werinaya isagoo munqadica marba sibaa loo werinaa meesha uu ka soo baxayna ogo waa hal meel xadiidka hal meelou ka yimid laakiin sanadkiisiyaa ninba si u werinaya kow ama matnigii xadiidkii baaba iskhilaafsan isaga dhanba oo kala duwan dhowr hab loo weriyey mudaribaa leeraaka idiraabka marka sababta keeni karta waa maxay waxaa keentay idiraabka khilaafka waxaa keenayo raawiga mararka qaar halka raawiba iskhilkhilaafayo xadiidkii mar mursal uu ku warinaya mar munqadic mar musnad caaisha mar musnad abi hureyra u ka dhiga marba siba u warinaya matnigiibuu marba si ugu warinaya waxaa keenaysa marka dabdi dabdi yaraan xifdigaa markaas xoogaa yar oo ilaa aduu xifdigu sax ahaan lahaa waa si hal siba u warin lahaa ma ogtaha marka idiraabka waxaa keeno dabdi xumaa keento sababka keenaysaas laakiin xadiidka marka la dhahayo waa mudarib waa in laba shardi la helo haddaan laba shardi la helin xadiidkaas mudarib lama dhihi karo shardiga koowaad wuxuu noqonayaa takaafu'u duruq duruqdan iskhilkhilaafsan yanii khilaafkan la sheegayay tirada badan horta waa inuu isku xoog yahay maxaa ku baxaya marka meeshaas haddaanay xagga xoogga aysa iskaga mid ka ahayn de kii daciifka ah laga tegayaa halkaas xoogga badan baa la qaadanaa moogta mathalan nin hiqa ah yaa xadiidka si u weriyey ku kaleo waxaa weeyaan xifdigiisa lagu jiraa isagana si kaloo ka duwan u weriyey hal meelowna xadiidka ka soo baxay hade kan daciifka waa ka tegaynaa cillo ugama dhigayna ninkii hiqada ahaa moogta kan hiqadan qaadanaynaa daciifkan waa ka tegaynaa kaas marka idiraab ma jira markaasoo kale mudarib ma sheegi kartid takaafu u duruq marka duruqda iskhilaafsani inay horta isku xoog tahay xagga quwada raawigan mathalan xadiid buu weriyey isaga oo aan isku dardarmin markuu isku dardarmay kadib uu si kale u weriyey xadiidkii kaasoo kale maxaa la dhihi karaa khilaafkan isku xoog ma aha markan uu isku dardarmay waa ka xoog yaryahay markii hore tan markuu isku dardarmaa laga tegaa ta kalaa la qaadana wahaakada shardiga labaad waxaa weeyaan cadamu imkaani aljamci inaan la jamcin karin lama jamci karo haddii la jamcin karo duruqdan iskhilaafsan labadan khilaaf labadan waxay iska soo horjeedo haddii meel laysugu keeni karo dee idiraab lama sheegan karo markaas sooma kasin mathalan marbaa xadiidka wuxuu ku warinayaa naaficou ka warinaa can ibni cumar mar kalena naafici isaga ninbaa u dhexeeyo maxaa la dhahayaa marka labadaas duruqoo iskhilaafsan waxaa la dhihi karaa marna inuu sheekhiisa toos uga maqlayaa laga yaabaa mar kalena inuu nin kale oo uga soo sheegay marka kolna saanu u maqlay kolna saanu u maqlay waa la jamcin karaa marka idiraab lama sheeganayo markaas oo kale isku soo duduub mudaribku waa khilaaf sanadka ka dhex taagan ama hal nin ha ka imaado hal raawi ha iskhilaafo ama laba nin iyo ka badan ha iskhilaafaan laakiin waxaa u shardi ah sanadka iyo matnigaba laakiin waxaa u shardi ah maxay in xagga quwada khilaafkan oo iskaga mid ay ka yihiin kan labaadna waxaa weeyaan inaan la jamcin karin haddii la jamci karo ama xagga quwada iyo xooga ay kala xoog badan yihiin kan xooga badan baa la qaadana idiraabna markaas ma jiro haddii la jamcin karana waa la jamcinaya khilaafna ma imaanayo sooma garanin ayb wadu khtilaafu sanad wadu khtilaafi sanadin sanad iskhilaafitaankiisa xadiidka u saaxiibka ah aw matnin ama matni iskhilkhilaafidiisa ka u saaxiibka ah mudaribun weeyaan mudarib baa la dhahaa cinda uheylil fanni fannigan dadkiisa yaryar agtooda yacni dalabatulcilmigiisa agteeda hada wbiاllahi الtowfiiq slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi wslm